إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah weerarka miina oo khasaare geystay ayaa gobolka shabeellaha hoose waxaa lagula beegsaday askarta dowladda federaalka ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika shilaalka gawaarida ayaa kusii badanaya waddanka kenya iyadoona saacadihii lasoo dhaafay shil hor leh oo ka dhacay waddankaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ku dhowaad labaatan ruux xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa warbiyood weyn ka hirgelisay magaalada buulafullahi ee gobolka baay ganacsiga deegaanka ceelbaraf ayaa kor u soo kacaya iyadoo deegaanka ay booqanayaan dad meelo fog uga imaanaya si ay u arkaan halkii burundiga lagu laayay xaflad lagu soo xerayay machadka imaamudahabi ee u furnaa beesha hawraarsame ayaa ka dhacday walaayada islaamiga ah ee gado mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ka fuliyey gudaha waddanka burkina faso
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة warkii oo faahfaahsan weerarka miinaha oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose iyo mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday isbaaro askarta dowladda federaalka u tiilay qeybo ka mida muqdisho waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgalle qaar ka mid a khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo dowladda federaalka weerar kamiin ah oo shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lamber lixdan oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamadan kamiinka loo dhigay ayaa waxaa usoo gurmaday ciidamo kale oo kasoo baxay degmada jannaale waxaana sidoo kale ciidamadan ay ku dhaceen kamiin loo diyaariyey ciidamadii kasoo baxay jannaale ee sidoo kale ku dhacay kamiinka waxaa ka dhaawacmay ugu yaraan hal askari sidoo kale waxay goobta uga carareen laba mooto oo ay wateen waxaana mootooyinkaas gacanta ku dhigay ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala degmada jannaale dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qarxa xalay la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa inta u dhexaysa xaafadda xoosh iyo ex kontarol afgooye ganacsado soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilayay waddanka koonfur afrika maxamed ciise ayaa faahfaahinaya waddanka koonfur afrika ayaa waxaa lagu dilay ganacsada soomaaliyeed waxaa lagu magacaabi jiray ninka la dilay cali maxamed xasan koox burcad koonfur afrikaan ah ayaa waxay ku toogteen gaarigiisa uu ku wareejin jiray rooti dilkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan magaalada capton ee dalka koonfur afrika qaar ka mid ah goobjoogayaal ayaa sheegaya in ganacsadahan soomaaliyeed lagu dhex dilay gaarigiisa islamarkaana dadkii dilay aysan waxba ka qaadan ee isaga tageen waddanka koonfur afrika ayaa waxaa ka jira baegsi ka dhan ah dadka soomaaliyeed shiralka gawaarida ayaa kusii badanaya waddanka kenya iyadoona saacadii lasoo dhaafay shil hor leh oo ka dhacay waddankaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ku dhowaad labaatan ruux mar kale iyo haashim waddanka kenya waxaa mar kale laga soo calaamadeeyey shil geystay khasaarooyin kala duwan kaas oo ka dhacay gudaha waddankaas sida ay wararku tibaaxayaan shilkan ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka raaro ee ismaamulka kambo ee gudaha dalka kenya ugu yaraan shan ruux oo ka mid ahaa dadkii saarnaa gaariga shilka galay ayaa lagu soo warramayaa inay halkaas ku geeriyoodeen sida ay soo tibinayaan dad goobjoogayaal ah gaarigan shilka galay ayaa waxaa iska lahay mid ka mid a shirkadaha ka shaqeeya dhismaha ee laga leeyahay dalka shiinaha sida ay xaqiijiyeen ciidamada booliiska kenya taliyaha booliiska dowladda kenya ugu magacaaban deegaanka uu shilku ka dhacay ayaa sheegay in gaariga shilka galay uu ku socday xawaare sare waxa uu intaa ku daray in shanta ruux ee rakaabka ah oo cabsi ka qabay gaari xamuul ah uu ku dhaco gaariga ay wateen ay gaarigii iska tuureen taas oo keentay in isla goobta lagu jiro islamarkaana ay geeriyoodaan marka laga yimaado dhimashada shanta ruux waxaa kale oo dhaawacyo kala kala duwan soo gaareen ugu yaraan laba iyo toban qof oo kale kuwaas oo qaar ka mid a ay tahay xaaladoodu mid halis ah shilkan ayaa ku soo aadaya saacada kadib markii shil noocan oo kale ah oo ka dhacay gudaha dalka kenya kaas oo ay ku geeriyoodeen kow iyo toban ruux dalka kenya ayaa ka mid a dalalka ugu badan qaaradda afrika ee ay ka dhacaan shilalka waxaana warbixinno horey loo baahiyey lagu sheegay in sanadkiiba kenya kumanaan ruux ugu geeriyoodaan shilalka awgood xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa warbiyood ka hirgelisay magaalada buulafulay ee gobolka baay maxamed daayar cali suw ayaa ka waramaya xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa warbiyood ka hirgelisay deegaanka buulo fulay oo ka tirsan gobolka baay dadka ku dhaqan deegaanka iyo dhulka ka agdhow ayaa baahi weyn u qabay biyaha maadaama magaaladu aysan lahayn ceelal injineer xuseen owgaab oo ka mid a injineerada gacanta ku hayay mashruucan ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyey warta mar uu la hadlay barnaamijka dhuuxa ee ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel duur ah ayay ahayd meesha laga sameeyey waxaa lagu bilaabay in la geed qaado markii la geed qaaday oo la nadiifiyey markaasaa waxaa la qoday shan boqol mitir oo iskuweer ah shanta boqol mitir iskuweer ah markii la qoday qaybta gudaha waxaa loo qoday afar boqol mitir oo iskuweer ah oo saddex mitir hoos loo dhacay saddex mitir marka hoos loo dhacay qaybta kale oo oo boqolka boqol kordhigna dhinacna konton ayaa nadiif dhinackeena konton afarta dhinac konton konton marka shanta boqol isku weer saasii ku tahay warta oo si casri ah loo qoday ayaa loo sameeyey biyo xireen si looga faa'iidaysto biyaha waxaa loo sameeyey biyo xireen bohoshi markay biyaha ka imaadaan ooy warta xaggee usoo jihaystaan meel biyo xireen oo kanaal oo laga dhisay shub iyo dhaax ka samaysanoo warta biyaha gelinaayo markay biyaha bad oy warta ka soo noqdaan oy buuxsantana meel shalaaloo biyaha ka dhacaan oy meeshii hor umarjin u maraan waddadii caadi ahaydna buundaa loo sameeyey buunda oo maadaama meeshan oy noqotay meel biyo xireenah oo bohoshii dhan loo isticmaalaa ina biyihii biyaheeda loo faa'iidaysto waxaa laga maarmaan noqotay in buunda la sameeyo buunda weyn ayaa loo sameeyey oy baawurta maraan sidoo kale wartan laga qoday deegaanka buulo fulay waxa ay leedahay haan lagu shubo biyaha marka ay wartu buuxsanto waxaa loo sameeyey haan oo qaadayso lix boqol iyo konton fuusto lix boqol iyo konton fuusto qaadaysaa loo sameeyey oo loo talagalay markii wartaas buuxsanto in wartaas bam la saaro oo haanta lagu shubo haanta ay biyihii magaalada geyso magaaladii caawin jirtay biyaha waraha ilaahay subxaana wa tacaala loo tala saarto inuu imadii ay ku qabaysato doosh doosh ama biyaha kore loo qabaysto ay qabaystaan si dadkiisu yaqaaniin oo guri walbo iyo tubo ay noqdo magaaladii in loo sameeyo meel ay xoolaha biyi kaga cabaan wartaas sababta warta war weyn waaye oo sanadka sanad hadduu sanad ba sanadka labaaddaa gaarsiin karo biyaheeda biyi yar ma galaan meesha kun iyo laba boqol iyo konton meter kub oo kale waaye oo biyo ah wax yar halkii meter kub waa shan fuust waa la yaqaan wax yar ma aha wax meesha gelaa warta oo aada u weyn sidoo kale waxaa loo sameeyey qayb gaar ah oo xoolaha ay biyaha ka cabaan injineer owgaab oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay hadafka ay mustaqbalka ka leeyihiin wartan waxaa la rabaa haddaa zaraacyada yaryar oy wartaas ka beertaan sida zaraacyada oo qornyooli iyo meelaha fog looga keenaayo iyo saako looga keenayo sida oo waxa alaabta yaryaroo sida ansalaatada nyaanyada iyo barbarooni iyo wixii ka mid ah nolosha oo ay ku xiran tahay in meesha loo tacbo ayaan jecelna haddii ilaa idmo waxaan jecelnahay in wartaas agagaarkeeda geedaha waaweyn oo maanta oo cimbaha iyo qumbaha iyo oo adiga oo qudud oo wixii adiga oo faakihaysi aho oo ummadda anfacaayo lagu beero maadaama meel hadday biyo fadhiyaan geedahaas waaweyn way qabsanayaan iminka warta way buuxsantay waxaana ay dhaaftay halka biyaha loogu talagalay siduu inoo sheegay owgaab wartii biyaha waa buuxsamay meeshii biyaha asal loo tala saddexda mitir ahaa laba mitir ay kasii kormareen shan mitir waayo shan boqol mitir iskuweer oo shan mitir biyo kugu jira haystaa shan boqol oo iskuweer xisaabkaasi ay isku dhufan karaan wixii usoo saartay mitir kub waa fahmi karaan shan boqol oo iskuweer oo shan mitir biyo ku dhex yaalo kanaalkii oo biyaha inuu wado ku shubo la rabi kanaalka naftiis waa buuxaa kanaalka daa biyaha fadhiyo baratooyadu waa xeran tahay marka alxamdulilah biyo fiican ayaa galay roobka koowaad iyo kan lamaad kan saddexaad markuu da-ayo warti waa buuxiyey wixii ka dambeeyey roobkii dhaco bannaanku iska aadayay si kastaba ha aatee xarakada shabaabulmujaahidiin oo dhulka ay ka taliso ka hirgelisay shareecada islaamka ayaa ka wada mashaariic horumarineed oo ay soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ganacsiga deegaanka ceelbaraf ayaa kor u soo kacaya iyadoo deegaanka ay booqanayaan dad meelo fog uga imaanaya si ay u arkaan halka burundi lagu leeyay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya kadib maalin aanu howl badan qabanay ayaan habeenkii fiidkii hore mar kale u shaqo tagay gudaha deegaanka ceelbaraf jawigu wuxuu ahaa mid xasilan oo qof waliba howlihiisa si caadi ah u wato goobaha ganacsiga hortooda qaarkood waxaa habeenkii lala soo fadhiistaa caano lo-aad oo dhiilo suunley ah ku jira si dadka deegaanka looga gado intii aan indhaindhaynta ku jiray waxaan xaalada deegaanka ka wareystay mid ka mid ah odayaasha deegaanka maxudiin cabdi farey waxa uu goob ganacsi ku leeyahay halkan ceelbaraf gudihiisa ah magacaaga maxamed cabdi frey waxaad nooga warantaa bal jawigiinu siduu yahay xiligan oo xili fiida ahde alxamdulilah jawgiina aada u fiican yahay waa ganacsiganaan dhex joognaa waanu kala socoyaa waa xasiloonnahay aad baana u fiicannahay wax dhibab ma qabno magaalada iyo bal wax hadda aad ku hulantiin ama jawigu siduu yahay bal nooga sheekay magaalada aada jawgeeda hadda u xasilan yahay waa bacdi shida wa tacab dhulkan waa laga soo maray waa dagaala ka dhacay gaaladii waa nagala bixiyey haddii nagala bixiyna xasilooni iyo saakinaan helnay waa ganacsado weynaa dhibka ma jiro ceelbaraf deegaanka ugu dhawaa ciidamada shisheeye ay joogaan waa miir taqwo oo shan iyo toban kilomitir oo keliya u jirta laakiinse iyada oo la qiimeynayo xaaladda ciidamadu ay ku sugan yihiin ee niyajabka ah maadaama halkan ceelbaraf saaxiibadood lagu xasuuqay ma jirto cabsi la xiriirta in ay soo duulaan mar kale amaba mar kale ay fariisin ka samaystaan sida uu sheegayo muxudiin cabdi fari waaya meesha ugu dhowow hadda ciidamada shisheeye ay joogaan waa xaggee imaseys idiin jirtaa shan iyo toban kilomitr miirtuga noogu dhow meesha ay joogaan shan iyo toban kilomitr ayna noo jirtaa miirtaqo waxaan is leenahay ama iyagu hadda soo socodkaba filameyna ama iyagu difaaca ku jiraanoo iyaga laftooda ay naftooda ilaashaana nagu jirta waa ina idin soo aadayn ciidamada shisheeye ciidama shisheeye ee jooga miirtaqo iyagana noogu dhow waxaana is leenahay ama iyagu ay naftooda la baqanayanoo inay idinka idin soo aadayn saasaan annagu aaminsannaha marka inay lafooda la baqayan idinla taha aada weyn lafooda inay la baqayaan maadaama ay saaxiibadoodii halkan joogay wixii ku dhacay ay og yihiin oo la laayay haddana iyagu naftooda ay la baqayaan saasaan is leenahay annagu aan aaminsannaha dad badan oo dibadaha ku nool iyo kuwo kale oo gudaha dalka jooga oo muslimiin ah ayaa waxay jeclaan lahayeen in ay ceelbaraf soo gaaraan sidayda oo kale oo ay soo arkaan xeradii ciidamada burundi iyo siday u taal iyo inay la kulmaan reer ceelbaraf oo wakhtigii dagaalku uu socday ficiladooda ku muujiyey nacaybka ay shisheeyaha u qabaan waxaase xusud mudan inay jiraan dad kooxa kooxo u socda amaba shakhsiyaad gobolkan degmooyin ka mid a ku dhaqan oo inay ceelbaraf soo gaaraan ay u hirgashay nin ka mid a dadka aada ugu hamiyey inay ceelbaraf soo gaaraan ee riyadooda u rumowday ayaan la kulmay wacyiga u horeynta waa abu faysal ceelbaraf juqraafiyad guud ahaan maadaama aan ka haystay oon kamid ahay dadka ood wadaagta la ah aagaas guud ahaanna duulaanka burundi iyo guud ahaanba gaalada ay dalka kusoo duushay aan ka warhayay gaar ahaan deegaanada shabeellada dhexe soo gelitaankooda aan ka warhayay waxaan filahaa markii ay soo galeen calbaraf inay ku aadaneeday toddobadii febraayo laba kun lix iyo toban kasaaridoodii hadda iyo baabi-idoodina waa may laba kun labaiyo labaatankay ahayd intaas ayay meesha joogeen marka qaabka noo soo gaaray warbixinta iyo ceelbaraf wixii ka dhacay farxadda ay nagu abuurtay sida runtiiga waxay noqotay hamigii hamigiiga anigu gaar ahaan wuxuu noqday mar uun ma arki doontaa meeshii waxaasi ka dhaceen adigoo tahay meesha dagaal ka dhacad ka wada oo ceelbaraf ceelbaraf dagaalkii ka bacdi wixii ka dhacay iyo xeradii iyo aaggii dadkii joogay nolol iyo kulan adigoo lasoo qaybsaday ma arki doontaa ayaga ahayd asaga bis aan u safray arrinkaas inaan hawshaas aan ka dhabeeyo riyadaas aan u safray wax ku dhow laba boqoloo kilomitr ayaan safrayay saacado maba suuraday karo sida runtiiga farxaddii oo iga badatay awgeed iyo wixii meeshii ka dhacay bulshada deegaanku waxay si dhiiran u soo dhaweynayaan martida soo booqanaysa ee hadafkoodu yahay in ay farxadda la qaybsadaan xaflad lagu soo xeereeyey macahadka imaamud dahabi ee u furnaa beesha hawrar sami ayaa ka dhacday wilaayada gedo mahad cubeyd ayaa warbixinta maxadka soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo xirayay fatrada labaad ee maxadka imaamu dahabi ee u furan beesha horaarsame ayaa waxay ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee gedo xafladan ayaa waxaa kasoo qeyb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jira odayaal dhaqan mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta bandhig cilmiyeed ka sameeyey qaar ka mid a ardayda macadka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا رسالتي إلى كينيا فنقول لهم أيتها الدولة الغبية التي ما دخلت حربا من قبل فعليك أن تفهم الدرس أما لغيت ما في غزوة علد وكلبي وكم سيمبا مهلا يا أيتها الدولة المغرورة لا يغرنك هذا المرتد الخبيث الذي لا شرف له حسن قرقورة الحمار الحمار الأسود الذي حلل لك احتلال بلاد الصومال فيا أيها المجاهدون في الثغور فشنوا عليهم الغارات والغارات وانصبوا لهم الكمائن وزلزلوا أرضهم بالحشوات والألغام intaas kadib waxaa halkaas kelimad ka jeediye ugaas cabdulaahi mucalim haaruun ugaaska beesha horaarsamee isagoona halkaas kasoo jeediya dardaarano muhiim ah ciyaalku waxaan siinaa dardaaran waxaan leenahay ciyaalow waxaad xambaarteen ammaano ammaanaad xambaarteen maalintan idinkeynee maanta isku mid ma ahidiin culimaad tihiin inaad culimanada ilaashataan diinta ilaashataan guryihii markaad ku noqotaan aadan ku biirin ilmihii fusuqada ahaa oo magaranaysaa mootooyinka dabada qabsanayay oo sigaarkii iyo qaadka raadsanhayay oo ridada aadaya inaadan ku biirin waa idinkala dardaarmi inaad diintiina ilaashataan wixii laydin bara waalidkiina u sheegtaan hooyadiina aabbihiina u sheegtaan marka laydin yeelana aad dhaga fudataan in wax laydin baro adinka dan idin tahay adduun iyo aakharo idinka idin anfici waxaa laga shaqaynaya loo dhafkaya loo soo jeedana maslaxaddiina weeye maslaxaddiin inaadan seegin waa idinkula dardaaramaya ugu dambayntii waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gedo sheekh aadan sahal abuturaab waana fillah runtii saan dareemayno wixii halkan ka dhacay oo arkayno ardaydu ay soo bandhigtay waxaan rabaa uun si guud inaan ugu baaqo dadka muslimiinta ee soomaaliyeed gaar ahaan wilaayatulgedal islaamiya qabaa'ilka ku nool ee runtii deggan inay tanaafus iyo tartan inay sameeyaan oo ay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u tartamaan oo ay macaahidda furtaan oo si guud macadkan iyo macaahidda lamid ee wilaayada ka furan ama si guud wilaayaadka islaamiya macaahidda ka furan oo kale inay ku daydaan oo qolyaha ayna u furnayna in iyaguna dadaalaan insha allahu tacaala si awlaadooda ay u noqoto awlaad diimeed oo waad ogtihiin xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam hadda ay akhrinayeen dhallinyaradu ahaa ma garanaysaa nebiga calayhi salaatu uu tilmaamay qofku hadduu dhintay idaa maata ibnu aadam inqadaca camaluhu ilaa min halaatha saddex arrimood saddexdaa waxaa ka mid ahaa waladu saalixun yadcuu lah machadka imaamu dahabi ee u furan beesha horaarsame ayaa waxaa horey uga qalinjebiyey laba dufco oo ka mid ah dhalinta qabiilka warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam wal muslimiin ayaa weerar ka fuliya gudaha waddanka burkina faso wararka ka imaanaya dalka burkina faso ayaa ku waramaya in askar ka tirsan xukuumadda waddankaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ay fulisay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin weerarkan oo ahaa mid dabagal ah ayaa waxay mujaahidiintu ku beegsadeen kolonyo ay la socdeen ciidamada xukuumadda burkina faso kuwaasuu ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada najri iyo tago oo ka wada tirsan waddankaas ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan dowladda burkina faso ayaa lagu dilay weerarka halka laba kale lagu dhaawacay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka jihaada wadamo dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa marar badan dalka burkina faso ka fulisay weerar kala duwan wuxuuna weerarkan ku soo aadayaa saacadoon kadib markii mujaahidiintu ay dileen toban askari oo ka tirsan xukuumadda wagadugu kadib weerar ay ka geysteen gudaha burkina faso warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa